alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin darsigeennu u dembeeyey waxaynu akhrinay baabu rafci sawti fi lmasjid masaajidka qofku isagoo ku dhex jira dhawaaqa kor ma u qaadi karaa mise uma qaadi karo waxaa bukhaari raximah اllahu tacaala uu keenay laba xadiid xadiidka cumar oo daliilo ah arrintaasi inay tahay mid aan loo ogoleyn masaajidka dhexdiisa weliba waxaa ahlucilmiga qaarkood idhaaheen raxmat ullaahi calayhim hadalka cumar uu yihi low kuntumaa min ahli اlbalad la awjactukumaa waxay daliilu tahay xukumka masaladan inaanu ahayn hadal cumar uun ka soo go-ay waxaa arrintaasi ay ishaaraysaa ama ay tilmaamaysaa ana hada marfuucun ilى nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam inay arrintani tahay mid rasuulka gaadhsiisan oo xukumkani xagga rasuulka uu ka yimi xadiidka labaadna waa xadiidu kacab ibnu malik oo isna ka waramaya kacab markii cabdullaahi bni abi xadrad uu weydiistay deyntii uu ku lahaa ee ay isku qayliyeen waxoogay ee dhawaaqoodu ama sawdkoodu kor uu kacay ilaa rasuulkuu maqlay isagoo gurigiisa ku jira marka maa xukmu rafci sawti fi lmasjid masaajidka dhexdiisa in qofku dhawaaqiisa kor u qaado xukumkiisu waa maxay kolley qayba ayuu yeelanayaa rafcu sawt fi lmasjid qeybta koowaad waxay tahay in kor loogu qaado dhawaaqa ilaahay xuskiisa iyo qiraa'atu qur'aan iyo aadaan iyo iqaama iyo tacliimu cilmin iyadoo dadka cilmi la barayo ama loo sheegayo iyo mawciba waana dadka la waaninayo marka haddii cumuumu ahli lmasjid lala lala hadlayo dadka masaajidka joogo oo dhan oo xaajaduna markaa ay keensanayso si loo maqashiiyo in kor loo qaado dhawaaqa haddii xaaladahaasoo kale kor loo qaado khudbaddii aadaankii iqaamadii cilmigii dadka loo sheegaayey almawcida waanadii la waaninayey taasi iyada dhibaata kuma jirto waa bannaan tahay waana mid uu samayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi wakayrihi masaajidka dhexdiisa iyo meelaha masaajidka ka baxsanba wa kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam idaa khaطba اshtadda غadabhu wa calىa sawtuhu kaأnahu mndir mundiru jeyshi yaqulu صabaxakum wamasaakum rawaahu muslim marka uu khudbadeeyo mid aada moodid inuu aada u cadhaysan yahay buu noqon jiray rasuulku aadna waa u dhawaaqi jiray waxaabaad moodeysaba ciidan soo socdo mid ka digaayo le laydinku waabariisay laydin mir ahlucilmiga qaarkood sida imaamu maalik oo kale ma mutlaqan bay u manciyeen xataa haddii cilmi la faafinayo oo inta dadka wuxuu kor u qaadi karaa un bay yidhaahdeen inta uu dadka ka maqashiinayo laakiin ziy bacda الnabiy calayh الsalaatu wasalaam rasuulka dabadee lakin ziyaada calaa dalik intaa in dheeraad ka ah xataa ma samayn karo fi اlcilm wa fi اlkhuطba wa fi gayriha laakiin sida saxiixa waxay tay taa in rasuulka lagaga dayanayo calayh الsalaatu wasalaam mar haddii hadal la maqashiinayo ahlulmasjidka xaajada ayaa kee keensatay in kor loo qaado dhawaaqa rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam waa sameeyey oo rasuulka ayaa lagaga dayanaya arrintaas ta labaad waxa ay noqonaysaa inuu hadalku yahay hadal dikriya amaba se mubaaxa oo aan lagaga nacam dadka masaajidka oo dhanna mid loo sheegayo aanu ahayn sida qofkii marka uu tukanayo oo kale kelidii ama ilaahay subxaana wa tacaala uu xusaayo ama qur-aanba dee goonidiisa u akhrisanayo aanu cidu u dhigaya aanu maqashiinahayn haddii taasi ay keenayso iidaaءu ahli اlmasjid dadkii masaajidka inuu hadalkiisaasi uu ku dhibo an yushawisha calayhim salaatahum aw qiraa'atahum aw dikrahum taasi ma banaana wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam usoo galay saxaabo ku tukanaya masaajidka dhexdiisa oo mid waliba qur-aankii kor uu qaaday faqaala anabiyu calayhi الsalaatu wasalaam laa yarfac bacdukum calaa bacdi fi lqiraa'a faina kula yunaaji rabbah barhkiima barhka kale qur-aanka markuu akhriyaanu kor ugu qaadin buuhi rasuulku waayo mid walba idinka idinka midii rabbigii ayuu la faqayaa yunaaji rabbahu marka xataa hadduu qofku yahay masbuuqo salaadii lagala hormaray oo salaaduna ay tahay salaatun jahriya oo dad kale markaasi ay ku ag tukanayaan anaa qiraa'adii kor u qaadi maayo oo marka horeba in qiraa'ada kor loo qaado salaada jahriga sunna ayay ahayde faral iyo waajib ma ahayn haddii markaa sunnaha dee adiya ay ka dhalanayso in dadkii kale ku ag tukanayo qofku uu dhibo sunnahaasi ayaa laga tegayaa si mafsadada iyo dhibaatadaasi looga badbaado waana sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada ku yidhi amaa haddii aanay wax adiyaa ama dhibi aanay ka dhalanahayn dikriga ama qiraa'at lqur-aanka qofku kor uu u qaadayo iyo saas oo kale hadalka mubaaxa ah waa la isku khilaafay ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen mar haddaanay adiya dhibaata ka dhalanahayn waa nacam waa shay jaa-isa rafcu sawti fi lmasjid xadiidkanna waa xujaysteen fairtafacat aswaatuhumaa xataa samicahaa rasuulu اllahi wahuwa fii beyti rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam kuma inkirin haddii arrintaasi ay munkar tahay waa ku inkiri lahaa bay yidhaahdeen laakiin taa waxaa lagaga jawaabay in la yidhi rasuulku dhawaaqii iyo qayladii wuu soo afjaray oo hadalkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadan saxaabi ku dhex dhexaadiyey iyo inuu soo dhex galayba ayaa sabab u noqotay dee in dhawaaqoodii iyo dee hadalkoodii iyo khusuumadii iyo doodii ay dento oo ay meesha ka baxdo dee almaqsuud fii inkaari lmunkarna waa isaalat lmunkar sawaءn xasalat biqowli صariixi aw bigayri marka munkar la suulinayana dee ujeeddadu waa munkarkaasi inuu suulo ama hadal cad ha ku suulo sida inuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam halkan oo kale odhan lahaa masaajid baad ku jirtaane kaylada joojiya ama bigayri dalik ama wax kaleba ha ku suulo oo dee tusaale ahaan adoon sidaaba ku odrhan aada samaysidba arrin ama aada tidhaahidba hadal manaa qayladaasi soo afjara dee maqsuudku waa inuu munkarku suulo un dee munkarkiina halkan waa suulayo markii rasuulku uu soo dhex galay arrinkooda yacanaa dee waa hadalkoodii waa dameeyey qayladii iyo iyo buuqii haddii lahaa muxuu ugu sheegi waayena xukunkan rasuulku calayhi salaatu wasalaam hore ayuu sheegay hawlaai min asaxaaba oo laga yaabo dhowr jeeroo hore xukunkan in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka maqleen marka xadiidkan wax daliili kuma sugnaa dadka adduunye iyo waxyaabahaasi ka hadlaaya isku haysta in masaajidka dhexdiisa markaasi ay ka buuqi karaan waayo buuqa rasuulku waa joojiyey waxaanu ku joojiyey inuu heshiisiiyey oo arrinkoodii uu ku dhameeyey bisulx marka waxay noqonaysaa khulaasatu lqowl rafcu sawti fi lmasjid inay inaanay arrin sax ahayn oo markay ugu yar tahay ay tahay makruh waliba haddaanay adiya iyo dhibaatayni la socon hadday dhibaatayni la socoto waa xaaraan oo marka ay bannaan tahay uun marka dadka masaajidka jooga o dhan lala hadlaayo oo aadaan ama iqaama ama cilmi loo sheegayo ama mawciba iyo waxyaabaha waxa weeyaan lamida baab lxalaq alxilaqna waa la odhan karaa xaada waa la hoos dhigi karaa waana la kor dhigi karaa laamtuna waa maftuuxa waana jamcu xalqa alxalq waa xalqadihii waاljuluusi iyo fadhiisigii fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa la fadhiisanayey ayuu u baabi in masaajidka dhexdiisa xalqada laga samayn karo lana fadhiisan karo qala xadaثna msdd qala xadaثna bشhr بn الmfضل can cubayd الlahi can naafic can ibni cumara qaala wuxuu ihi sa'ala waa weydiiyey rajulu nin annabiya salى اllahu عalayh wasalam wahuwa xaal huwa rasuulkuna calى اlmimbari mimbarka uu ku taagan yahay maa taraa maxaad u aragtaa fii salaati اleyl marka fii salaati اleyl wuxuu uga jeedaa macnaa fii kayfiyatihaa qaabka loo tukanayo qaala wuxuu ihi rasuulku mathnaa mathnaa ay salaatu leyli waa mathnaa laba laba mathnaa laba laba markaa talabaata hore taakiidun bay utah mathnaana macneheedu waa ithnatayn salaatu leyli ithnatayn waa laba ragcadood ayaa la tukanayaa markiiba mathnaa ay ithnatayn faidaa khashiya hadduu ka baqo qofkii salaatu leyl tukanaya asubxa waagii sallaa wuxuu tukan doonaa ay liyusalli ha tukada waaxidatan ragcad qura fa awtarat lahu waxay witriya tiro kala dhiman uga dhigi maa sallaa salaaddii uu soo tukanayey xalay oo dhan wa inahu kaana waxaa yaquulu mid yidhaahda ijcaluu ka dhiga aakhira salaatikum salaadiina inta u dambaysa bileyli habeenkii aad tukanaysaan witran ka dhiga fa ina nabiya sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay rasuulku amara bihi sidaasi ayuu amar ku bixiyo ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran waaba hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkan alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala waxa uu deliishanaya wahuwa cala almimbar rasuulku mimbarka ayaa uu ku fadhiya ama uu ku taagnaa waxaana dee machuuda oo la iska garanayaa rasuulku inaanu kelidii mimbara ku taagnayn oo dee masaajidka oo maran uma khudbadaynahayn ee dad markaa masaajidka ku jiray ama fadhiyey oo joogay buu ukhudbadaynayay waxaana macluum ahayd saxaabadu marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam mimbarka uu baxo ee uu la hadlaayo kaanuu yejlisuuna xawlahu rasuulka hareerihiisa ayay fadhiisan jireen iyagoo dhegeysanaya marka xadiidku waxa uu daliilu yahay ilaa mimbarku masaajidka ayuu ku yaalaaye in masaajidka markaa xalqad laga samayn karo cilmi ama mawcido iyo waano lagu dhegeysanayo lana markaasi fadhiisan karo dee sababtaasi loo fadhiisan karo waxaa kaloo xadiidkan ahlucilm ahlulcilmi badani ay u deliishadeen macnaa salaatu leyl inaanay lahayn cadad iyo tiro inaanay lahayn oo habeenkii oo dhan qofku uu iska wadi karo laba ragcadood laba ragcadood laba ragcadood ama rabadaan ha noqoto ama wakti kaleba ha noqoto waxaana taa u daliila salaatu leyli mathnaa mathnaa faidaa khashiya axadukum asubxa falyarkac rakcatan tuutiru lahu ma qad sallaa habeenka o dhan inuu laba labo wadi karo oo markuu waaga uu ka baqdo uun uu tukan karo ragcad witri ama tiro kala dhiman uga dhigta salaaddii habeenka o dhan uu soo tukanayay dee ahlucilmiga qaarkoodna inaanay salaatu leyl cadad lahayn tiro go-aan oon la dhaafin karin inaanay lahayn ijmaac baabay kusoo naqliyaan sida alqaadi ciyaad oo kale iyo ibnu cabdilbar wakadalika sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala inaanay cadad go-aan lahayn salaatu leyl fii ramadaan aw fii gayriha ama salaatu taraawiix ha noqoto ama salaatu leyle kaleba ha noqotee qofku intuu karaabuu ka tukan karaa macanaa mi-ata rakca arbaciin rakca khamsiin rakca cishruun halaatatun wacishruun wahaakada waa intuu ka tukan karo nacam sidaase afdala ila rasuulku inta u badana uu tukaday waa saddex iyo toban ragcadood waana dee salaada habeenkii inta uu ugu talagalay qiyaamka uu ku dhamayn jiray bay ahayd marka hadduu qofku u tukanayo sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukaday min itaalati alqiraa'ati wاlrukuuci wاsujuud uu dheeraynaya qiraa'adii iyo rukuucdii iyo sujuuddii dee inuu sifada rasuulka maadaama uu ku waafaqay cadadkana uu ku waafaqaba afdala bilitifaaq si laysku waafaqsan yihi haddiise aanu rasuulka sifadii salaada ku waafaqahaynoo aanu qiraa'adii sidii rasuulka u dheeraynahayn iyo rukuucdii iyo sujuuddii alafdal waa an yuktira min asujuud sida afdalka waa inuu sujuudda badsado marka haddee cadadkoo qura rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad tiraa waan ku waafaqayaa tiraduna aad ilaashato maahe dee sifada lafteedana waa inaad ku waafaqdo alcadada waasifata haddaanad sifada ku waafaqahayn asalaatu waa khayru mawdic rasuulkuna wuxuu ihi faacinii calaa nafsika bikahrati sujuud inaad sujuudda badsato oo ragcado badan aad tukata ayaa afdala haddaanad sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tukanayn salaada witrigu waa sunna sida jamaahiir culamaa ku tegeen xanafiyada ayaa markaa waxay idhaahdaan waa waajib axaadiidan markaa amarku uu ku soo arooray ayaanay deliishadaan in allaha witrun yuxibu lwitra faawtiruu ya ahla alqur'aan iyo xadiidkan ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra waa insha allah baabkeeda inoogu iman doontaa sida raajixana witrigu waa sunna weeye waajib ma aha awaamirtan ku soo aroortayna istixbaab iyo sunayn sunnayn baa looga jeedaa ee waajibin loogama jeedo oo inaanay salaatu lwitri waajibayn waxaa u daliila rasuulku wuxu uhi khamsu salawaatin fi lyowmi walleyla witriguna waa salaadii habeen kasta la tukanayo oo hadday waajib tahay salaadaha lix bay ku noqon layd xadiid ibni cumarna waxaa ku soo aroortay ana nabiya kaana yuutiru calaa raaxilatihi rasuulku inuu witriga ku tukan jiray maanaa raaxilada ama gaadiidka uu saaray iyo dushiisa waxaanay saxaabadu ay yidhaahdeen hayra annahu laa yusalli calayha alfariida faral kasta kumuu tukan jirin cala araaxila ee waa waa degi jira oo dhulka ayuu ku tukan jiray kaasina waa daliil tusinaya markaa witrigu inaanu faral ahayn hadduu faral yahay kuma tukadeen hasha dusheeda sida faralkaba uu ugu daadegi jiray ayuu ugu daadegi lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra lafteedu waajib maaha oo salaatu leylka waxaa lagu gebagabayn karaa salaad aan witri ahayn rasuulkana waa ka sugnaatay fi saxiixi muslim ee waa sunna uun salaatu leylka in tiro kala dhiman lagu gebagabeeyo tiro markaa shafci oo buuxda haddii lagu gebagabeeyena waxa weeyaa dhibaato ma leh qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can ayuub can naafic can ibni cumar ana rajula nin ayaa jaa u yimi ila اnabiyi salى اllahu alayh wasalam waxaal huwa rasuulkuna yakhtubu khudbadaynaya faqaala ninkaasi wuxuu ihi keyfa salaatu leyl habeenkii salaada la tukado sidee loo tukanayaa faqaala wuxuui rasuulku matna matna ay salaatu leyli matna matna ay itnatayn itnatayn faidaa khashita subxa waaga markaad ka baqdo faawtir ku witiriyeyso biwaaxidatin tuutiru laka tiro kala dhimankaaga dhigta maa qad sallayta salaaddii aada horu soo tukatay qaala alwaliid ibnu kathiir wuxuu yihi xadaanii cubaydullahi bni cabdillaah ana bna cumara xadaahum ana rajula nin ayaa naada anabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka u dhawaaqay wa huwa fi lmasjid iyadoo rasuulku masaajidka uu ku jiro marka riwaayadda dambe mucallaqii waxay caddaynaysaa halka rasuulku uu ka khudbadaynayay dee su-aashaasina lagu weydiiyey inay ahayd fi lmasjid saasaanu xadiidku markaa daliil ugu noqon karaa in masaajidka dhexdiisa la fadhiisto xalqada loo fadhiisto iyadoo cilmi markaasi la dhegeysanaya mawcida iyo waano waayo waxaan idhi mar hadduu rasuulku masaajidka dhexdiisa ka khudbadeynayay dad buu u khudbadeynayay dadkaasina dee masaajidka ayay fadhiyeen saxaabaduna rasuulku markuu la hadlayo markaa xalqad bay samayn jireen oo kaanuu yajlisuuna xawlahu hareerihiisa ayay fadhiisan jireen waxaa markaa laga qaadanayaa dee qofka khatiibku isagoo khudbadda wada in su-aal la weydiin karo loo arkay markaa inay munaasib tahay in xaaladdaasi la weydiiyo wa xaal huwa yakhtub isagoo khudbaddaba wada rasuulku ayaa ninkaasi uu ku yihi keyfa salaatu leyl inuu mawduuca rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka hadlayey ayaana wax dhici kara qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can isxaaq bni cabdillaahi bni abi alxa ana abaa mura oo ahaa mowlaa caqiil bni abi aalib ayaa akhbarahu waramay can abi waaqidin illeythi qaala wuxuu ihi baynamaa waqti xadiidka qure abiwaaqid uu ku leeyay fi saxiixi lbukhaari soo hore aynu u sheegnay baynamaa waqti rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam fi lmasjidi uu joogo fa aqbala waxaa xaggiisa u soo kacay halaathatu nafarin faaqbala waa soo qaabileen itnaani laba ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xalqadii rasuulkay soo qaabileen wadahaba waaxidun midna waa tegey fa amaa axaduhumaa midkood miyaa labadii soo qaabilay faraa wuxuu arkay furjatan meel bannaanoo xalqadda ka bannaanoo fajalasa waa fadhiistay wa ama alaakharu kii kale miyaa fajalasa wuxuu fadhiistay khalfahum dadkii xalqadda fadhiyey gadaashooda falamaa faraqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulku hadalkii dhameeyey qaala wuxuu yihi alaa ukhbirukum ma idinka warrama cani halaathati saddexdaa aada arkayseen arrinkooda ama axadu midkood miyaa fa aawaa ila allah ilaahay buu usoo hoyday fa aawaahu allah ilaahayna waa hooyi wa ama alaakharu ka kale miyaa fastaxyaa ilaahay buu ka xishooday fastaxya fastaxyaa waa xishooday fastaxya allahu minhu ilaahayna isaguu ka xishooday wa ama alaakharu ka kale miyaa faacrada waa jeestay faacrada allahu canhu ilaahayna waa ka jeestay marka alaakharu in mid cidi ka sii dambaysa lagu isticmaali karo inay jaa-is tahay luqatan xadiidkana daliilu yahay ayaa hore aynu usoo tilmaanay xadiidkana wayna soo maray fii kitaabi alcilmi waxaana xadiidku markaa uu daliil u yahay nacam khutuurat اlicraad can اlcilm wa majaalisihi halista ay leedahay qofkii inuu ka jeesto cilmigii majaalistiisa isagoo u baahan masaladana hore ayaynu uga hadalnay icraadku goorta kufriya gaalnimo uu noqonayo ee nawaaqidulislaam uu ka mid yahay oo icraadka nawaaqidulislaam ka mid ee sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uu ku daro anawaaqid alcashara waa alicraadu can asli اddiin waa qofkii inuu ka jeesto aslu ddiin wixii diintiisu ay sax ugu noqonaysay oo ah dee tawxiidka barashadiisii icraadka nawaaqidda ka midii waa kaas weeyi waana sida aimadu ay caddeeyeen sida cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan sheekh sulaymaan ibnu saxmaan wa gayruhum ama icraadka qofku uu ka jeesto barashada cilmi ku waajibay laakiin dheeraadkaa tawxiidkii iyo iimaankii qofku uu muslim ku noqonayey kaa qofku mid aasimo dee ku dembaabay buu noqonayaa laakiin dee ku kufrii maayo oo ku gaaloobi maayo xadiidka imika waxaa bukhaari u daliishaday masaa-ishiisa kale hore ayay inoo soo martaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu masaajidka fadhiyey masaajidkana xalqadi ay ka jirtay faama axadumaa fara'a furjatan anaa xalqadii iyo fadhigii wareegsanaa ayaa meel bannaan ninkaasuu ka helay marka baabu alxalaq aw alxilaq fi lmasjid ayaa xadiidku uu daliil u yahay in masaajidka xalqad markaa laga samayn karo ee cilmi iyo waano ay laga wado ama laga jeedinayo baabu listilqaa qadaad u seexadkii buu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa qadaadka loo seexdo wamaddi rijli lugtana la fidiyo inta qadaadka loo jiifsado masaajidka dhexdiisa yaani maa xukmuhaa ma banaan tahay mise ma banaana masaajid ku jira qadaadka u seexato lugahana aada fidiso qaala xadaثana cabdالlahi bn maslma can maliki can ibni shihaabi can cabaad bni tamiimi can camihi wa cabdالlahi bn zayd ibn caasim almazini alanصari weeye adeerkii anahu ra'aa wuxuu arkay rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam mustalqiyan isagoo ah mid qadaadka u seexday fi lmasjid masaajidka dhexdiisa waadican oo dhigay isagoo dhigay ixdaa rijlayhi labadiisii lugood midkood cala lukhraa intuu qadaadka u seexday labadii lugoodna isagoo isdul saaray marka arrintaa nahyi baa ku soo arooray in markaa dhabarka loo seexdo oo labada lugood la ysdul dhigo oo xadiidu jaabir oo imaam muslim warinaayo ayaa tilmaamay nahyiga inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi uu nahiyey xadiidkanna wuxuu tilmaamay inuu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam ficilkaa laftiisa maxaa markaa laysku waafajinaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen dee nahyigaasi inuu mansuukh yahay ayuu xadiidkani daliilu yahay laakiin dee naskigu kuma sugnaado bimujarad alixtimaal marka la daliil baa daliil nasakhay waa in taariikhda la hayo oo dee sida ay u kala horeeyeen waa inay waa inay sugan tahay dee labadan xadiidka horeeyeyna la garan maayo marka in la iswaafajiyo labada xadiidna waa mid suurtagala weeye oo la yidhaahdo arrintaasi waxaa la diiday marka laga baqaayo qofka inay cawradiisu muuqato oo tusaale ahaan dee gunti qura uu xidhan yahay oo lagaba yaabo inuu cidhiidhiba ku yahay oo dee surwaallo aan uga hooseyn xaaladdaasi ayaa nahyigu uu ku saabsan yahay haddiise qofka cawradiisu inay faydanto aan looga baqahayn intuu qadaadka u seexdo lugaha labada lugoodna waa isdh isduldhigi karaa waa waa iska tallaabin karaa oo labada xaaloodee kala duwan baa labada xadiid lagu kala qaadaya waxaa la yidhaha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markanuu sameeyey alistilqaa fi lmasjid wuxuu sidaa u sameeyey dee libayaani aljawaas inay bannaan tahay si uu caddeeyo waktiguna mahe wakti dee ay dadku masaajidka aada ay u joogaan ee waxay ahayd wakti waxa weeyaan alistiraaxa waktigii dadku ay kala hadhimo tegeen amaba se ay kala nasasho tegeen oo marka rasuulku marka dadka uu dhex joogo dee sidan uma jiibsan jirin oo fadhi markaa waqaare haybad iyo degenaansho ka muuqdo ayaa uu fadhiisan jiray laakiin wakti aanay masaajidka cidina markaasi aanay joogin ama dee lagu yar yahay buu rasuulku sidan uu yeelay suu u caddeeya arrintaasi inay bannaan tahay wa can ibni shihaabin can saciid bn lmusayib qaala wuxuu yihi kaana cumaru wuxaaye cuhmaan yafcalaani kuwa sameeya daalika arrinkaa taasina waxay daliilu tahay inaanu waxa weeyaan arrinkaasi aanu ahayn mansuukh oo aan la odhan karin ficilkan rasuulkaa mansuuq oo nahyiga ayaa dembeeyey hadduu mansuukh yahay dee khulafadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma aanay camal faleen marka calaa kulli xaal arrintaasi waa jaa-is oo waa bannaantay in sidaa loo jiibsado masaajidka dhexdiisa haddaan laga baqahayn inay cawra faydanto y kashifanto amaba se arrintaasi aanay ka dhalanahayn dee in dad ay dhibsadaan qofkii la fadhiya masaajidka dhexdiisa baabulmasjidi masaajidkiibuu u baabiyey yakuunu ahaanaya fi ariiqi waddada mid laga sameeyo min gayri dararin isagoo wax dhiba aan ku haynin binnaasi dadkii macnaa waddadaasi dadku ay wadaagaan ay wada leeyihiin qof masaajid ma ka dhisi karaa ama masaajidkii tusaalahaan waddada ma la soo gelin karaa haddii waddadii ay waasic tahay oo marka masaajid laga dhiso qeyb ka mid ah ama masaajidkii lagu soo durkiyo dadkii arrintaasi wax dhibaato aanay u geysanahayn oo iyaga iyo gaadiidkooduba si dhibaato la-aana mise waddadii ay ku mari karaan mise arrintaasi ma bannaana wa bihi madhabka ayaa qaala alxasanu ama wa bihi wa bi hada alqowl qowlkaa inay arrintaasi bannaan tahay ayuu qaala alxasanu xasan yidhi xasanu lbasri wa ayuub wa maalik bal waa qowl ljamhuur waa qowlka culimada badankoodu ay ku tegeen inay arrintaasi waxa weeyaan ay bannaan tahay culimo markaa diideyna waa jiraan oo yidhi maya ma bannaana laa yajuus in waddo masaajid laga sameeyo walow yaanu masaajidkaasi dadkii waddadaa marayay wax dhiba aanu markaa kusoo kordhinbe waxay leeyihiin nacam waddadu waa shay mushtaraga waa meel ummadda waxa weeyaan ka dhaxaysa qofna markaa walow waxa uu ku samaynayaa dee shay cibaada ama khayraba ha noqdee manaa si gooniya uma isticmaali karo laakiin ahlucilmigu waxay u badanya inay jaa-istay oo waddaduna waa mushtarak oo waa nafci caama masaajidkuna waa shay mushtaragoo la wadaleyo isaguna waa nafci caama weeye culimo markaa banaysa waxay isku khilaafeenuun ma loo shardiyaa idnu limaam inuu xaakimku u idmo oo sida qofku xoolaha tusaale ahaan beytulmaalka yaalla aanu isaga qaybin karin ilaa biidni alimaam waddadaana ma la odhanayaa ma qaybin karo dee qeyb masaajid kama dhigi karo ilaa biidni alimaam mooyaane ahlucilmiga qaarkood idnu limaam baa la shardiyaa bay yidhahdeen waayo waddadu waa shay mushtarag oo ummadda ka dhexeysa waa meel ummadda ka dhexaysa nacam waxaa markaa qeybin kara waddadii oo hadduu arko in qeyb ka mida laga maarmi karo meel kaloo ummaddu ay ku intifaacdo dee ka dhigi kara nacam imaamka ama xaakimka biduuni sida maalkaba isagu u qaybin karo ahlucilmiga qaarkood waxa mee lama shardiyo shardigu waa inaan dadka dhibaata aanay kasoo gaarhahaynun waddada iyo dee xoolaha baytulmaalka yaallaana isku mid ma aha oo waddadii marka qeyb ka mida masaajid laga dhiso ama marfaq caama meel ummaddu si guud ay uga wada faa'iidaysanayso dee intii kalena waxa weeyaan lasoo reebo waddadii dee labada siyaaboodba waa loogu intifaacay waana tan la marayo dhibaato la-aan waana tan meel si guud loogu intifaacayo laga sameeyey laakiin xoolihii dee baytulmaalka yaallay iyaga haddii la dhahdo hala qaybiyo taasi waa ka duwan tahay oo haddii la qaybiyo xoolo meeshii kusoo hadhayaa ma jiraan qaybinta lafteeduna dee waxay noqonaysaa mid u baahan si gaara in loo eego oo bal dadku siday ugu kala baahan yihiin iyo sida siintaasi ay u kala aslaxsantahay ugu kala u kala maslaxad badan tahay iyo oo mid dee hawada markaa qofka u bandhigan iyo isaga jacaylkiisa iyo dooristiisa ma marka waa laba masaloo kala duwan bay dhahay waxaana moodaa wallahu aclam inaanay waxba idnulimaam asalkeeda aanay u baahnayn laakiin iminkoo kaloo dee dhulkii la nidaamiyey oo waddo iyo iyo dhismo loo kala saaray ama qofku mirfaq caam ah ka samaynayo masaajid dhakhtar ama madarasad ischool wax la mid a ama mid khaas ah ka samaynaya dee asalku waxa weeye inuu idan uga haysto dowladda hoose waa inuu idan uga haysto hadduu biduuni idniha waxa weeyaan uu dhisana waxay noqonaysaa meel caam oo la wada lahaa haddii uu dhiso ama si khaas ha u dhisto ama si guud ha u dhistee waxay noqonaysaa inuu qofkaasi mukhaalafa uu la yimi mukhaalafa inuu qofkaasi la yimi inagu masaajid baabay culimadu ka hadlayaan qofkii ma iska dhisi karaayo waddadii ma ka dhisi karaayo dadkii iminka waxaaba lagu sallidayba iyadoo waddadii weliba qaybi soo hadhayso dadkiina aanay dhibaato u geysanayn taas dadkii iminka waxaaba lagu sallidayba inay dee guryo iyaga u gaara ay ka dhistaan qof waliba waddadaa yar isaga gurigiisa hormartay isaga iyo dada kaleba ay ku intifaacayaan ayaa uu qorshaynayaa sidii uu usoo geli lahaa ee mitir laba mitir odhanaya ha halkaa kaasiba uu soo galo kaasumaan anigu la sinmaya hadduu kaasi khaldame adna inaad la khaldanta maaha waana xaaraan weeye waddadaa ummaddu ay wada leedahay qofku inuu mitir baad sheegaysaa shibr inuu kusoo durko waxa weeyaan xaaraan bay noqonaysaa oo nafcigii caamka ummaddu ay wada lahayd inuu isagu la gaar noqdo si gaara u isticmaalay ayay noqonaysaa oo xoolo ummaddu ay wada leeda wey waddadan iyo maraafiqdan waxa weeyaan caamkahay de marka waa in waa in la iska ilaaliyo wey haddii waddadu marka ay waasic tahay oo wax caama ummaddu ay wada wadaagto laga samaynayana si ay eega u eegaan dadka hawshaa loo xil saaray xaakimku u xil saaray ma ku habboon tahay dhibaato dadka ma ku keenaysa kuma keenaysa miya ila waktigaasoo qura xataa in la eega maaha dee mustaqbalka laftiisa waa in la eege waa in lala socodsiiye waxa weeyaan dowladda hoose iyo dadka u xil saaran si iyagu waxa weeyaan ay u eegaan iyaga laftooduna dee inay eegtaan uun maaha masaalixdooda gaarka oo xogay rishwaa ama laaluusha intay qaataan idhaahdaan toban mitir soo gal annagaa kuu sharciyeynayne waddadaba meesha waa ka duweynaa gebigeedaba hada laa yajuusu lahu oo iyaga laftooda maaha inay waddadan iyo dhulkan siday doonaan ay ka yeeli karaan waxaa waajib ku ah inay u maamulaan sida aslaxa ee ummadda waxa weeyaan maslaxadeeda iyo danteedu ay ku jirto laakiin iyagu danahooda gaarka inay eegtaan ama muxaabaat inay sameeyaan oo dee cid gaara ay u eexdaan qaraabanimo ama laaluush ay qaateen awgeed taasi mid u bannaan maaha oo iyaga laftoodu dhulka ma lehee in sida ummadda maslaxadeedu ay ku jirta ay u maamulaan ayuunbaa iyaga laftooda loo xil saaray oo loo ogolaaday qaala xadaثana yaxya ibnu bukayr qaala xadaثana leyth can cuqayli can ibni shihaabi qaala akhbaranii waxay u waramay curwa ibnu zubayr ana caaisha zawja nabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaalat waxay tihi lam acqil maan caqliyeysan oo kumaan caqliyeysan abawaya labadayda aabbo yani labadayda waalid ilaa wahumaa ilaa iyagoo a mooyaane yadiinaani kuwa ka diin dhiganaya addiina macnaa iyagoo labadayda waalid islaama ayuunbaan anigu caqliyeysta taasina waxay tusinaysaa islaamu abibakar inuu horeeyey ta iyada dee ishkaal kama taagna umu ruumaan oo markaasi iyaduna ahayd caaisho hooyadeed in iyaduna wakti hore ay islaamtay ayaa taasi daliilay u tahay wa hada waa min manaaqibihima ammaanahooda ayaanay taasi ka mid walam yamura calayna nama soo marin yowmun maalin ilaa yaatiina fiihi waxaa noo iman jiray rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam darafay nahaari maalinta labadeeda gelin buu noo iman jiray bukratan buu noo iman jiray gelin horaad iyo cashiyatan gelin dambe labadaba taa lafteeduna waa fadiilo abubakar uu leeyihi inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tegi jiray oo yastashiiru isagoo la tashanaya uma badaa waxaa u daahiray oo u muuqday liabi bakrin inuu masaajid sameeyo fabtanaa masjidan masaajid buu dhisay oo ka dhisay bifinaa'i daarihi banaanka gurigiisa ka horeeya ayuu masaajid waxa weeyaan uu ka dhisay meel lagu tukado fa kaana wuxaa yusalli fiihi mid ku tukada wayaqra'u lqur'aan qur'aanna akhriya fi hada lmasjid fayaqifu caleyhi waxaa dul istaagi jiray nisaau lmushrikiin mushrikiinta dumarkoodii iyo wa abnaahum caruurtoodii yacjabuuna minhu iyagoo la yaaban oo yanduruuna ileyhi eegaya wa kaana abu bakrin wuxuu ahaa rajula nin bakaane kahiira albukaa oohin badan markuu qur-aan akhriyo ama uu tukado oo laa yamliku caynayhi weliba dee oohintiisaasi iska keenkeen ma ahayne indhihiisaba maba celin kara haynba mid hanan kara ma ahayn idaa qara'a alqur'aana markuu qur-aanka akhriyo faafzaca daalika arrinkaasi wuxuu argagax geliyey ashraafa qurayshin quraysh waxa weeyaan odayaasheedii min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahaa maaha kuwii waxa weeyaan muslimiinta markaa ahaay marka xadiidkani waa xadiidu lhijra waana xadiid dheer oo masaa'il fara badani ay ku jirto waana inoo iman doontaa taasi insha allahu tacaala laakiin iminka wuxuu bukhaari u keenay dee finaau daar waa banaankaa daarta ka horeeya banaanka markaa daarta ka horeeyana qofku inaanu lahayn hore ayaynu u tilmaanay oo laysa min mulkihi laysa milkan lahu laakin wa mukhtasun bihi waa meel uu dadka kale ku intifaaceeda uu ka xiga mooyaane meeluu isagu mulkiyey maaha macnaa ma iibin karo ma kirayn karo ma hibeyn karo cid waxa weeyaan ma siin karo laakiin waa ku intifaaci karaa marka banaankaa ummadda ka dhexeeyey oo dee waasicna iska ahaa buu abubakar masaajid ka dhisay rasuulkuna calayhi isalaatu salaam laa shaka waa arkay oo labada gelinba dee waa ka abubakar u imanayey haddii marka ay khalad tahay waddada dee waasicaa ee marka masaajid laga sameeyo ama meel den guuda ummaddu ay iska sii isticmaali karto dhibaato la-aan haddii arrintaasi aanay bannaaneyn rasuulka abubakar calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar arrinta waa ku qabsan lahaa waa ka joojin lahaa marka xadiidka wuxuu bukhaari u deliishanayaa in waddada waasica ee marka masaajid laga sameeyo ama den guud oo kale ummaddii ay usoo hadhayso qeyb ay iska isticmaali karaan dadkii dhibaato la-aan inay inay bannaan tahay taas oo jaa-is waxa weeyaan ay tahay waxaa kaloo ku sugan dee xadiidka manaaqib fara badan oo abubakar uu leeyahay haddii ay noqoto mansilada uu rasuula ka taagnaa calayhi salaatu wasalaam iyo haddii ay noqoto alihtimaam biumuuri lmuslimiin siduu xil isaga saaray arrimaha muslimiinta iyo haddii waxa weeyaan ay noqoto cibaadadiisa iyo khushuucdiisa in fara badan oo ka mida manaaqibtaasina xadiidkao dhammaystiran ayaa insha allahu tacaala ay noogu iman doonta baabu salaati salaaddii buu baabay fii masjidi suuqi lagu tukado masaajidka suuqa ku yaala marka masaajidka suuqa ku yaala loogama jeedo sida raajixa makaanu salaa un meel lagu tukado un masaajidka mabnigaabaa looga jeeda macanaa suuqa laga dhisay marka masjidu suuq inuu masaajida kale uu la xukum yahay mar hadduu yahay musabal mid dee waqfiyo ilaahay subxaana wa tacaala loo waqfiyey daraaddii ayaa bukhaari halkan uu tilmaamaya oo waxa weeyaan axaadiid ku soo aroortay baa jirta inay ina suuqu inuu yahay sharu lbiqaac dhulka ilaahay meesha u shar badan iyo abqadu lbiqaaci ila allah dhulka meelaha ilaahay ugu necbiyey sababtuna maaha inuu dhulkaa ilaahay iska nacaye waxaa ka dhacayabaa dhulkaasi uu noqday mid sharkiisu uu badan yahay amaba se ilahay wuxuu ugu cadhooday waxa xuna dee ka dhacaya dhaar beena cay aflagaado laqwi fara badan waxyaabahaas marka culimada qaarkood waxa bukhaari wuxuu ishaaraya axaadiidaasi inay daciif tahay oo aanay sugnayn oo idiraab iyo ikhtilaaf fara badan baa asaaniideeda ku jira ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya haddii suuqii lagu tilmaamay sharu lbiqaac iyo abqad lbiqaaci ila allah dhulka meesha u shar badana ilaahayna ugu necab yahay haddii dee masaajid laga sameeyo oo wixii ilaahay suuqa uu ku nacay waxaan ahayn dee lagu qabanayo oo wax ilaahay uu jeceliyo oo salaad iyo dikri iyo qira'at lqur'aan lagu qabanayo dee masaajidkaa suuqa ku yaallaa sidii suuqa sharu lbiqaac noqon maayo nacam iyo abqad lbiqaaci ila allah oo isagu dee sifadii suuqu uu lahaa ilaahay uu ku nacay ee dee suuqu sharka uu ku yeeshay sifo ka duwan buu yeeshay mar haddii masaajid laga dhigay wa sallaa waa tukaday ibnu cawnin fii masjidi daarin buu ku tukaday daar masaajidkeed yuqlaqu calayhim dusha lagaga xidho albaabu markaa taana wuxuu ku radinayaa bukhaari culimada qaarkood oo yidhi masaajidku hadduu yahay mid muxajara manaa mid dayr lagu soo wareejiyey oo meel laga gala dee aan lahayn oo dadkaa halkaa ku jiraa un ay ku tukanayaan macnaa ma ma noqonayo masjid masaajid waa waa noqonaya waa lagu tukan karaa haddii waxa weeyaan uu yahay musabal walow guryaha dhexdoodaba ha laga sameeya ama guri dhexdiibe mid laga eedaamayo dee laga aqiimayo oo dadka loo ogolaya hadduu yahay dee xukmu waa xukmu gayri min almasaajid walow guriba ha ku dhex yaalla dee masaajida kale ayuunbu la xukumi oo albaabka masaajidka albaab kaloon ahayn oo dibadda kasi oo la xidho hadduu doonaya ha lahaadabe haddii waxa weeyaan uu yahay mid dadka kale aan loo ogolaan oo dee meel la waqfiye aan ahayn oo laga eedaaman oo laga aqiimahayn oo dadkaa dee guriga joogaa un dee ay ku tukanayaan waxay noqonaysaa inaanu inaanu xukmulmasjid aanu yeelan sida hore aynu usoo sheegnay oo dee masaajid ulbuyuut masaajidda laga samaysto guryaha dhexdooda ee aan dee masjid caam ahoo musabaloo waqfiya aan laga dhigin inaanay axkaam ulmasaajid lahayn ba hore aynu sheegnay xadiidu citbaan ibnu malik markii aynu maraynay markaa fadligii dee masaajida yeelan mayso masaajidda waxyaaba fadliga ay ku yeelatay waxaa ka mid a dee almashyu ileyha socodka loo soo soconayo qofka gurigiisii markaa iskaga dhex tukanaya intuu meel yar dee ka sameeyo masaajid u eeg dee fadiiladaasi horta waa ka maqan tahay mar labaadka intidaaru salaati fiiha in salaada lagu sugo ayay masaajiddu fadligaasi ay ku leedahay waxay fadliga ku leedahay aljamaacatu fiiha in salaaddii jamaaca waxa weeyaan lagu tukado marka masaajid ulbuyuut oo aan musabal ama waqfi caam aan ahayn dee fadaaishaasoo dhan ayaa ka maqan waxaa la isweydiin karaa salaat ljamac miyaanay waajib ahayn sidee baa ibnu cawn uu ugu tukan jiray fii daari waxaa dhici karta inuu mustaxab u arkayay salaat ljamaca waxaa kaloo dhici karta inay xaalad khaasa ahayd oo mar roob waxa weeyaan uu da-ayo ama uu xanuunsanayo ama cudur daar inuu jiro wax dhici kara wey qala xadaana musadad qala xadaana abu mucaawiya can ilacmash can abi صاlح can abi hurayra can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaala wuxuu ihi salaatu اljamiic salaada jamaacadu ay tukadaan taziidu waxay dheeraad ka tahay xagga ajarka calaa salaatihi qofka salaadiisa fii beyti gurigiisa uu ku tukado iyo wa salaatihi salaadiisa fii suuqihi uu ku tukado khamsan وacishiriina daraja shan iyo labaatan darajo riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray sabcan وacishiriina daraja waana la iswaafajin karaa waxaa dhici karta inaanu cadad in la idhaha cadadku mafhuuma leh oo darajooyinku shan iyo labaatan iyo toddobiyo labaatanba waa ka badan yihiine xasri loogama jeedo darajaadku intaama dhaafi karaan loogama jeedo walihaadaba rasuulku marna shan iyo labaatan ku tilmaamay marna toddobiyo labaatan waxaa kaloo dhici karta in la dhaha rasuulku markii hore uu tilmaamay shan iyo labaatan markii dambea la ogeysiiyey inay darajooyinku intaa ka badan yihiin oo toddobiyo labaatan ay yihiin waxaa kaloo la odhan karaa waa calaa xasabi salaa manaa waxaay ku xidhan tahay salaadan khushuucdeeda iyo soo jeedka qalbiga iyo sida rasuulka loogaga dayday oo mar marka la eego khushuucdeeda iyo sida rasuulka loogaga dayday iyo waxay dheeraanaysaa toddobiyo labaatan darajo salaaddii qofka quri uu tukaday haddii khushuucdeedu taa ay ka hooseyso iyo ku dayashadii rasuulka salaada uu kaga dayday iyo manaa darajaadki intaa waa ka yaraanaya khamsa wa cishiriin bal inay kasii yaraadanayaa ayaa waxa weyaan dhici karta faina axadakum midkiin idaa tawada'a markuu weysaysto fa axsana ee alwuduu'a weysadii uu wanaajiyo dhammaystiro wa aata almasjida masaajidka uu yimaado laa yuriidu isagoon doonayn ila salaat salaad may wax kale aan doonayn lam yakhtu ma tallaabayo khuطwatan tallaabo ilaa hadduu tallaabay an rafacahu allah ilaahay baa kor u qaada qofka bihaa sababteeda darajatan darajuu kor u qaada waxata canhu waxaanu ilaahay ka baabiiyaa khai'atan gef xata yadkula almasjida ilaa masaajidka u galo marka tallaabada qura ayaa labadaba lagu helayaa sida saxiixa oo xadiidka qaarkood oo tilmaamtay in tallaabana derajo ay tahay tallaabana dembi dhaaf waxaa fasirtay waxa weeyaan axaadiidta sariixa ku ah in tallaabada qura labadaba lagu helayo rafcu daraja iyo xatu lkhai'a wa idaa dakhala almasjida masaajidka markuu galo kaana wuxuu ahdaa fii salaati mid salaad ku jira maa kaana taxbisuhu inta salaadu ay tahay ta qofka meesha ku haysee dee uu sugayo wa tusalii waa tuka waa waa ku saliyaan yacni wuxuu ujeedaa calayhi qofka almalaa'ikatu baa ku salida maadaama intuu sii joogo fii majlisihi fadhigiisa aladii kaasoo yusalli fiihi uu ku tukaday allahuma akfir lahu bay yidhahaan malaa'igtii qaa'ilatan xaalad malaa'igtu ay leedahay allahuma akfir lahu ama qaa'iliina xaalad ay leeyahy allahuma akfir lahu allahuma arxamhu maa lam yu'di inta aanu wax dhiba geysan yuxditu fiihi markaa adiyadii baa la fasiro inta aanu weyse jabin weeyi marka xadiidkan qaybo ka midii hore ayaa waxa weeyaan ay noo soo mareen waxaana iminka waxa weeyaan uu bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka u deliishanayaa yanaa m mar hadday meeshu tahay masjid ama suuqa ha ku taalo ama ha ku taalo waxa weeyaan fi lqabaa'il qabaa'il waxaa la idhaahdaa ama axaadiidta lafdigaas ugu soo ariyadoo loga jeeda meelaha dadku dee ay degan yihiin oo berigii hore dee qabiil qabiil baa markaa magaalada madiine loo deganaa markaa masaajidku suuqa ha ku yaalla ama meel kale ha ku yaalle in fadiiladii masaajida laga helaya baa xadiidka bukhaari u deliishanaya wa ata almasjida oo masaajidka yimaada waxaa soo gudagelaya masjid suuq iyo masjid اqaba'il labaduba ama masaajid اaxyaa masaajidii xaafada xaafada labaduba waa soo gudagelayaan oo fadligaasi waa lagu helaya mar haddii meel musabal meeshu ay tahay meel la waqfiyo oo masaajid loo niyooday ama arintaa hadal ha lagu caddeeyo ama ficil ha lagu caddeeye fadaaisha kale markaa xadiidka ku sugan xagga salaat ljamacana insha allahu tacaala baabkeeda ayay noogu iman doontaa laakiin imika intaasi ayaa bukhaari xadiidka uu deliishanaya baabu tashbiiki asaabici faraha isdhexgelintoodiibuu baabi sidaa laysu dhexgeliyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa iyo wagayrihi meelaan masaajidka ayn yani maa xukmuha xukumkeedu waa maxma banaan tahay mise ma banaana waxaana dee su-aashaa keena dee nahyi baa ku soo arooray oo dhowr xadiid oo dee arrintaa nahiya qofku markuu salaada kusii socdo iyo marka uu sugaya iyo axaadiis diideysa inuu tashbiikul asaabic sameeyo ayaa soo aroortay qaala xadaanaa xaamud ibnu cumar can bishrin qaala xadaanaa caasim qaala xadaanaa waaqidun can abiihi can ibni cumar aw ibni aw ibni camrin shabaka anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa isdhexgeliyey asaabicahu farihiisii ayuu isdhexgeliyey calayhi الsalaatu wasalaam hada waa caam fi lmasjidi wagayrihi waa shamlisanaya wa qaala caasim ibnu cali wuxuu yihi xadaanaa caasim ibn muxamed samictu hada alxadiida min abi aabbahay baan ka maqlay falam axfadhu maan xifdiyin faqawamahu lii waxa ii toosiyey waaqidunu can abiihi ka wariyey qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay abi oho yaquul isagoo le qaala cabdullaahi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ya cabdاllahi bna camrin keyfa bika sidee ayaa arrinkaagu noqon ama xaaladdu sidee bay kuu noqon idaa baqiita markaad ku hadho fii xuthaalatin buushe dad buushaa dhexdood fii xuthaalatin buushe dhexdood min annaasi dadka ka mida oo bi haada oo wasfigooduna sidaasi uu yahay intuu rasuulku shabaka bayna asaabici fari uu isdhexgeliyey yacnaa dadkaasoo isku murugsan weeye macnaheedu oo ballan aan lahayn fi xuthaala min annaas dadkaasi oo aan ballan lahayn oo aan toosnaan aan lahayn marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum waikhtalafu oo iskhilaafay fasaaruu haakada oo sidaasi noqday isku murugsan oo isku cayniyo beed go-ay shabaka beyna asaabici siduu xaalkaagu noqon doonaa marka rasuulku wuxuu ishaarayaa inay xaaladaasi iman doonto waana xaaladda iska muuqata imika wataa horena waa u dhacday dee imikana waa taagantay ummadda isku iswada khilaafsane isku murugsane cid kala saaraysa oo u kala jihaynaysa ana aani jirin xuthaala marka la leeyahayna dee buushuhu miisaan badan male qiimo badanna maleh marka wadadaan miisaan badanna aan lahayn bayna alumam macnaa qiimo badanna aan lahayn oo dee dacufa iimaanuhum wa dayaanatuhum iimaankoodi iyo dee diintoodu ay daciiftay shaahidka markaa ku jiraa dee waa inuu rasuulku markuu tusaaleynayay uu faraha saa isu dhexgeliyey qala xadaanaa khalaad ibnu yaxya qaala xadaanaa sufyaan can abi burda ibni cabdillaahi bni abi burda can jaddihi can abi muusa can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi ina almu'mina qofka muuminkii lilmu'mini muuminka kale wuxuu yahy kalbunyaan sida dhismihii yashuddu adkeynaya bacduhu barhkii bacdan barhka kale washabaka asaabicahu rasuulku faraha ayuu isdhexgeliyey isagoo taas waxa weeyaan tusaaleynaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkana tashbiigii buu sameeyey في المسجد وفي غayrihina dee xadiidkaasi waa shamlisanaya oo mar hadduu masaajidka dhexdiisa dee ku sameeyey meel min almasaajid ka baxsanna waa min baabi اlأwlى in lagu samayn karo weeyaan macnihi qala xadaثana isxaaq ibn mansuur qala xadaثana ibn shumayli qala akhbarana ibn cawni can ibni sirin can abi hurayraةa qaala wuxuu uhi salىa bina waxaana tukiyey rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ixdaa salaatay ilcashiyi labadii salaadood ee gelinka dambe midkood buuna tukay alcashiy waxa la dhaha ma bacda zawaal marka waktu zawaal la gaadho dee qoraxdu xagga dhicitaanka ay samada bartankeeda uga iilato wakhtigii duhurka uu soo galo ayaa alcashiyi uu ka bilaabmaa marka salaada duhur iyo salaada casarba salaatu alcashiyi waa laydhaha qaala bnu siriin wuxuu ihi samaha abu hureyra labada tay ahayd abu hureyra waa magacaabay walaakin hase yeeshee nasiitu ana aniga ayaa ilaabay qaala wuxuu uhi fasallaa binaa waxaana wuxuuna tukiyey ragcatayn laba ragcadood uma dabeetana sallama waa salaamo naqsaday isagoo rasuulku markaa islahaa dee sahwi baa ku dhacaya salaaddii waa dhammaystay faqaama wuxuu u kacay ilaa khashabatin loox xaggii macruudatin gudbanayd oo taallay fi lmasjid masaajidka dhexdiisa faitakaa calayhaa rasuulku waa ku jiqilaystay kaannahu khadbaanu iyadood moodid inuu cadhaystay iyo wawadaca waa dhigay yadahu lyumna gacantiisii midig cala alyusraa ta bidix buu dul dhigay washabaka beyna asaabicihi farihiisiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa isdhexgeliyey shaahidka xadiidka ku jiraa waa kaa wa wadaca waa dhigay khadahu layman dhabankiisii midig calaa dahri kafihi lyusraa gacantiisa waxa weeyaan bidix kafkeeda ayuu dul dhigay sidaas waxa weeyaan ayuu yeelay saasuu sameeyey oo fikiraaya oo kale wakharajat asarcaanu dadkii degdega lagu markaa yaqaanay ama degdegayaasha ahaabaa ka baxay min abwaabi اlmasjid faqaaluu waxay yidhahen qusirat isala markay sii baxayeen bay lahayn salaaddii waa la gaabiyo laba ragcadood baaba laynooga dhigayba wa fi lqowmi waxaa ragga dhex joogay abu bakrin wa cumar fahaabaa waa ka haybadaysteen an yukalimaa rasuulka inay la hadlaan de waxay ixtimaashaa in salaaddii la gaabiyo o waxyidee uu soo degay ile waa zaman ulwaxyi baa lagu jiraaye wa fi lqowmi waxaa ku jiray rajulu nin fii yadayhi gacmihiisa uu ku sugayay tuulun dhe dherar oo yuqaalu lahu ladhaa dulyadayn manaa gacma dheere oo qofka mar haddii dee lagu tilmaamayo oo looga jeedin tacyiir ceebeyn iyo dhaleecayn iyo in lagu caayo dhib ma leh sifaadka khilqiga qofku uu leeyahy in la xuso qaala wuxu uhi yaa rasuula allah anasiita miyaad ilowday oo labadii ragcoodo kale miyaad ilowday am qusirat isalaatu mise salaaddii waa la gaabiyey qaala wuxuuhi rasuulku lam ansa ma ilaabin walam tuqsar lamana gaabin yanaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dee afartiiba tukaday oo markaa isu haystaa fa qaala wuxuu idhi akamaa yaquulu dulyadayn markaa dulyadayn waa ku soo celiyey wuxuu ihi me haddaba waad ilowday mar haddaan la gaabin oo sallayta ragcatayn laba ragcadood baad tukatay rasuulka ilaahay dadkii uu rasuulku weydiiye u uhi ma sidaa dulyadayn uu leeyahayba faqaaluu waxay dhahdaa nacam haa oo laba ragcadoodun baad tukatay fataqadama rasuulku waa horu maray oo xaggii dee qiblada masaajidka ayuu usoo kacay fasallaa waa tukaday maa taraka intii uu ka tegey uma sallama dabeetana waa salaamo naqsaday labadii ragcadoodun buu labadii hore ka dabageeyey waa salaamo naqsaday uma kabara dabeetana waa takbiirtay wasajada waa sujuuday mila sujuudi sujuudiisii oo kale yanaa sujuudi salaada oo kale aw aطulama mid ka dheer uma rafaca ra'sa madaxuu kor usoo qaado wakabar uma kabara haddana waa takbiirto wasajada mila sujuudihi aw aطwal labadaas sujuud marka waa sujuudu sahwigi weeye uma rafaca ra'sa wakabar farubama sa'aluhu waxa laga yaaba inay weydiiyeen uma salam yana iyay weydiiyeen ibnu siriin markaa miyuu salaamo naqsaday haddana oo sujuudu sahwigii miyuu miyuu salaamo naqsi ula yimid fayaquulu wuxuu hi nubitu waxaa lai sheegay anuu kama maqale ana cimraan ibnu xusein qaala inuu yidhi uma sallama dabeetana waa salaamo naqsaday marka xadiidkani wuxuu inoogu iman doonaa baabu sujuudi sahwi buu ku iman doonaa oo axkaamtiisa in badan oo kamid a halkaas baynu ku sheegaya gaaraana alaxkaam almutacaliqa bisujuudi sahwi axkaam sujuudi sahwiga la xidha lakiin imika wuxuu bukhaari u keenay un kelmadda ah washabaka bayna asaabici oo dee baabku wuxuu ahaa baabu tashbiik alasaabic fi lmasjidi wa gayrihi marka axaadiistan o dhami waxay tilmaantay inay banaan tahay jawaas tashbiik alasaabic masaajidka dhexdiisa iyo meel ka baxsanba axaadiisina waa nahiiday marka maxaa laysku waafajinaya ahlucilmiga qaarkood waxay waxaa laysku waafajinayaa atashbiik hadduu yahay min baabi alcabath qofkuu iska ciyaaraya oo xaraka bilaa faa'ida dee uu yahay markaasuu nahyigu kusoo arooray lakiin hadday faa'ida ku jirto oo dadkii mas'alo tusaalahaan loogu tusaaleynayo dee lagu fahamsiinayo markaas ayuu jaa'is noqonaya ahlucilmiga qaarkoodna xaaladahay kala qaadeen oo waxay yidhahdeen hadduu qofku salaadii kusii socdo sida dee axaadiida nahyihiisa kusoo aroortay masaajidkii uu kusii socdo idaa tawadaأa axadukum uma kharaja caamida ilى اlmasjid falaa yushabikana yadayhi fainahu fii salaa hadduu salaadii kusii socdo dee waa qof salaad ku jira xagga ajarka axkaamtii qofka tukanayana wax ka mida buu qaadanaya oo ay ka mid tahay inuu iska ilaaliyo daymooshada daymooshada faraha badan iyo xarakada iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan waxba aan uga baahnayn oo tashbiiga iyo fariis dhexgelintaasi ay ka mid tahy marka hadduu salaaddii kusii socdo iyo hadduu salaaddii sugaayo iyo hadduu salaada ku jiro xaaladahaasa atashbiik bayna alasaabici la diidi waayo qofkii waa qof tukanaya marna salaaddii baabuu ku jiraa labadaa xaalooda ka horeeya marna uu kusoo socdo marna uu sugayana dee waa qof tukanaya oo kala wey maadaama salaaddii uu sugaayo sida dee axaadiisaba ku cad fa inahu fii salaatin laakiin haddii masaajidka uu joogo oo dee salaadna aanu sugayna salaaddii la tukaday oo kale sidan dee xadiidkan oo kale oo rasuulku wuxuu islaha salaaddii dee waa kuu dhamaatay bacda dalika buu tashbiiga sameeyey markaasi ayay ayay banaan tahay fi lmasjid in lagu sameeyo calaa kulli xaal haddaanu tashbiigaasi lilcabas ahayn iska ciyaar aanu ahayn dee faa'iida waxa weeyaan ay ku jirto waa la samayn karaa salaada horteed iyo salaada waxa weeyaan dabadeed labada waa la samayn karaa lakin min baabi alcabath markuu yahay waa in la iska ilaaliyo gaar ahaan markuu qofku salaada kusoo socdayo marka uu uu salaada sugaayaba markuu salaada dee ku jirana dee hadalkeedaba daa iyada oo rasuulku alayh الsalatu wasalaam ina fi salaati la shugla ayuu yidhi masaaisha kale markaa xadiida ku jirta in sha allahu tacaala baabu sujuudi sahwi ayaynu ugu tegi doonaa wallahu aclam waxkum bilahi towfiiq salى اllahu calى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira qofku dukaankiisa hortiisa mak ma kirayn karaa iyadoo waddaduna ay cidhiidhi tahay hadday cidhiidhi tahay iyo hadday waasic tahay toona ma kirayn karo waayo dhulka inaanu lahayn baynu sheegnay waddadaa ku hormarta ama wajahaddaada laysat milkan laka meel adigu aada leedahay maaha markaa lama kirayn karo lamana iibin karo laakiin qofku waa ku intifaaci karaa waxaanu ugu intifaaci karaa si aanu ku dhib ahayn dadka waddadaa maraya ayuu ugu intifaaci karaa oo ku intifaaceeda ayaa dadka kale uu ka xigaa laakiin ma kirayn karo waayo ma mulkiyin dhulkaa